From Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce toddobiyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga internetka v o w somaly com magaalooyinka geeska afrikana waxaad naga dhagaysanaysaan efemyada waxaana idaacadda si toosa idiinku soo tabinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sharciga doorashooyinka ee horyaala baarlamaanka soomaaliya annaga sharci dastuurka aan waafaqsanayn infaakti qodobadii dastuurka kasoo horjeeday waa ka wada saarnay qodobadii dastuurka aan waafaqsanayn ee sharcigii hore ku jiro o dhan waa ka saarnay waxaana isku daynay qodobada dastuur hal qodob oo aan aaminsanahay inuu ka hor imaanayo dastuurka kuma jiro sharciga gurdi dadka ku dhashay iskaleba ma dadka ee ku dhaqmay iskaleba ma dadka ee maaragtay u dhashay iskaleba ma dadka hadda ee kusoo biiray oo ayagana waa u dhimanay dhahay oo u dhintayba
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ka diyaarinay allaha u naxariista ee geerida fanaankii weynaa axmedey abubakar oo ku geeriyooday magaalada muqdisho taariikh nololeedkiisii waxaan ka xasuustaa axmedey inuu ahaa nin fanaana oo afgaaban oo cod macaan oo la jecel yahay oo annagu weliba si gaar ahaaneed aan u xasuusan doonno taariikhda waxaa leeyahy ninna ma doonto ninna ma diido ayadaas qorta
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin webiga tanariva oo khasaare gaarsiiyey beero fara badan iyo bandhig cayaar dhaqameed oo lagu qabtay magaalada baydhabo balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dalka eritrea isayas afwerkiah ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono wada shaqaynta kala dhexaysa etoobiya isaga oo ku guda jiray maalintii ugu dambeysay booqasho laba maalmood ah oo loo arkay inay timid xilli hanaankii nabadda labada dal uu gaabiyey afwerki ayaa arbacadii adis-ababa ku tegay booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize ku helay bilaabidda heshiiska labada dal eritrea iyo ethoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudda ka dhacay sannadihii kunsagaalboqolsagaashan iyo sideedii ilaa laba kun kaasi oo ay ku geeriyoodeen qiyaasii siddeetan kun oo qof afweerkii ayaa ballan qaaday inuu u shaqayn doono si xoogan si dib loogu helo fursadihii ka lumay saddex jiil oo labada dal ah loona xoojiyo bogga cusub ee wada shaqaynta labada dal u bilowday waxaa sidaasi qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka ku sheegay wasiirka warfaafinta eritrea yamiin maskel afhaweerkii iyo abiy ayaa sidoo kale khamiistii dhagax dhigay dhismo cusub oo safaaradda eritrea ay ka dhisanayso magaalada adis ababa madaxweynaha dalka eritrea ayaa ugu dambeyn saakay dib ugu laabtay magaalada casmara
diyaarad laga leeyahay khasaakhistaan oo ay saarnaayeen sagaashan qof ayaa burburtay wax yarun kadib markii ay kacday gegida diyaaradaha waxaana ay diyaaraddaasi ku dhintay laba iyo toban qof labaatan kalena waxaa soo gaadhay dhaawac xalisa iyadoo la sheegay in ka badan shan iyo konton qof oo kalena ay ka badbaadeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi guddiga sare ee hay-adda duulista khasaakhistaan ayaa warbixinay maanta oo jimcaha soo saareen ku sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday dhismo laba dabaqa oo ku yaala garoonka diyaaradaha almati international airport mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyaguna sheegay in diyaaradda khalkhal ku yimid toddobadii iyo labaiyo labaatan daqiiqo ee subaxnimo xilliga waddankaasi waxaana la sheegay in diyaaraddaasi ay ahayd nooca loo yaqaano fookar boqol oo ah cabirka dhexe
jihaadiyiin ku xiran kooxda daacish ayaa baahiyey muuqaal ay sheegeen in uu muujinayo dilka kow iyo toban qof oo diinta kiristanka heysta waqooyiga bari ee dalka nigeria muuqaalkan oo goor dambe oo khamiistii aheed internetka ay soo dhigtay warbaahinta daacish u qaabilsan daacayadda ee aamaaq ayaa muujiyey kow iyo tobanka qof oo indhaha laga xiray islamarkaana ay xabado ku dhufanayaan qaarkoodna ay midiyeynayaan dagaalyahano ka tirsan kooxda daacish ee galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo iswaab lama yaqaano goobta uu ka dhacay dilka kooxda iswaab ayaa mubaayaco la gashay daacish sanadii kadib markii ay ka go-een kooxda boko xaraam
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington fataxaad ka timi webiga tanariva ee dhex mara magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa la sheegay inuu baabiiyey dalag badan oo ku beernaa dhulka ku dhow webiga oo labadii bilood ee lasoo dhaafay aanay jirin wax dalaga oo ka soo go-ay deegaanadaasi mas-uuliyiinta beeraleyda gaarisa ayaa shir ay ku yeesheen magaaladaasi waxay kaga hadleen saameynta uu ku yeeshay fatahaadda webigu wariyaha v o eda gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
dalagga ugu badan ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya laga isticmaalo waxa uu ka soo go-aa inta badan webiga tana river fatahaadaha webiga tana river uu sameeyena wuxuu cagta mariyey dalaggii beerahaasi ka soo go-ay saddex boqol oo kilomitir masaafo gaaraysana beera dhacayo dhammaantood haatan waxay yihiin kuwa baaba-ay biyuhuna ay kor mareen labadii bilood ee lasoo dhaafayna ma jirin wax dalaga oo beeraha garisa county laga soo guray aniga waxaan nahay xasan maxamed yalow jermanka beereley waxaan ka hadlahayaa khasaartada beereleyda maanta ee ku dhacday fulaars baa bilowday taarikh afar iyo labaatan bisha kow iyo tobanaad biyihii la soo sii daayay oo beeraha soo galeen ilaa yowman haadaana biyihii inay ku jiraan waxaa dhacday beerihii waxay ku yeeloo dhan oo qudaarti ahay oo dhan inay tageen hadda saacaddan beero barkood wali waxaa noola sheeg hadda injimaha inay tageen injimo ay ka tageen ba hadda noola sheegayaa waxaa hadda saacaddan noo taagan oo had egan oo kor laga fiirsanayo horta beeri aan la dhexgeli karin indiisi iyo liin iyo camba keli kuwii ayaga ahaayeenna waxay ku dhex kareen beeraha dhexdooda bay ku kareen tab loo soo gurtana waa la leeyahay dowladdii county government lahayna meel aan ugu toosno ama wax aan ooga raadsanana waabaan ka siwaayno leenba maba haysanaba beeraleedaano leen qadda waan ka baxnay county government intay imaatan qadda waan ka baxnay hadda maanta dhibkaasaan la haystaa laba bilood beerihii lama gelin saddex bilood hadda kabacdina lama gelay beeraleyda ayaa waxay ku andacoonayaan in dadaalla aysan jirin dowladdu ay u gelisay hab walboo dadkaasi loo badbaadin lahaa waana culayska haatan dadka ku dhaqan gobolkani haysto dadkina dad masaakiin way beerahaasaa lagu noolaay ischool fees noqotaa isbitaal noqotaa wixii wax lagala baxaya badar wax laga badarka beeraha kasoo baxayan way eegan wixii baaba uga khasaara wax gacan lagu haya ma jirto beeraley wax gacan ay ku haasaan saacaddan ma laha meel cidlaa la taagany marka dowladdan countiga eh haddii deflution la dhaha agriculture oo countiga lagu soo celiya waxaan codsanaynaa inay la fiiriyo oo beeralayda ilaah mataa wixii loo qaban karo in loo qabto ayaan codsanaynaa geedaha waaweyn sida cambaha iyo liinta oo haatan ku haray beerahaasi ayaan haatan waxay sheegeen aan gudaha loo geli karin aysanna jirin adeegyo ay dowladda ama beeralaydu haatan haysato oo dadka gudaha lagu gelin karo loogana soo saari karo waxayna sheegeen in saddexda bilood ee soo socota aysan gudaha loo geli karin beeraha garisa county magacayga waxaa leedahay cumar daa-uud waxaan ka socdaa beeraha korkora lifisho biyahan fatahaadkan wuu fara badan yahay wax badan bay dhaceen laakiin maanta sida ay noo galeen way ka daranta twenty eighteen injime iyo intaasoo shay baa tagay laakiin maanta waxay nagu sameeyeen biyaha ma baxayaan maanta ay soo galaayeen way dabcin bera imaanayeen way dabcin beri daba imaan ilaa kutookaa saacaddan shalay way joogeen shalay shalay taariikh labaatan iyo shan qudaar waabay dhimatee geedweynkii wuxuu ku yaallana waan geli la anaan kula hadlayo shalay biyo anoo galayo indhiis inaan la soo rubcon wax soo dabaalsiiyo damce ani iyo macal boombooblakeygoo dhan dam kutookaa saacaddan beer meel saddex bilood dambana beer lama gelay haddii la galo oy beer engegtana wax loogu tagayo oo dambe saddexda bilood beerahan waa beeraha gaaris asalba dadka masaakiinka wuxuu ku nool sam countiga gaarisa beeraha ku yaallaan beeraha asba lagu nooli beeraha asaga maanta waxba kama hayno saan u gallana ma hayno samaani waxaan arki jirnay annakoo qudaarta markay sidan oo kale dhacdo intay taragta naga soo gargaaja ka helaan kala soo bixi jirna indhiisaga baa taragta taragta ma jirto waxba ma jiro lagula soo baxay ma jiro xiro kala duwan oo la sameeyey wasaaradda beeraha garisa county dhammaantood maysan miro dhalin saraakiisha hoose howlahaasi gacanta ku haya wasaaradda beerahana intooda badan waxay ka gaabsadeen iga jawaabaan cabashadaha beeraleyda garisa county ee ku aadan in dowladdu ay ka gaabisay wax ka qabadka beerahaasi aniga waxaa la yidhaha gaaran cabdullaahi sheekh waxaan ka socdaa beerta qaahira farm ee ka tirsan royal location dhibaatooyinka ka jira beeraley beeraleyda waa beeraleyda Garissa subcounty barahan November taariikh labaatan iyo afar ilaa hadda biyihii way socdaan beeraleyda banaanka ay toban tahay wax kaalmo iyo wax waxtar oo loo haya ma laha waxaan codsanaynaa in beeraleyda wax loo qabto ilaa iyo haatan waxaa jira qoysas fara badan oo beeraley ah oo ku soo qaxay iskuullada waaweyn ee gobolkan lixda bisha ee sanadkan nagu soo socdana dhammaan waxaa la furi doonaa iskuullada lamana oga goobta ay ku noqon doonaan qoysaskaasi kadib markii roobabka mihigaanka ee daadadka watay cagta mariyeen guryahooda maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka soomaaliya waxaa si weyn looga hadalhayaa doorasho ka dhacda sannadka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa baarlamaanka soomaaliya maalmahan uu si weyn ugu mashquulsan yahay dib u eegista sharciga doorashooyinka qaran ee dalka oo qudhiisa ugub ah kaasi oo lagu ansixin doono aqlabiyadda baarlamaanka markay isku raacaan gacantaag waa sharci qodobkiisa koob iyo tobnaad ee ku salaysan doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale isla qodobkaasi qodobka ku salaysan ra-iisul wasaaraha soo magacaabistiisa ee madaxweynaha uu ka imaanayo xisbiyada dalka midkooda ugu codadka badan iyadoo sidoo kaleetana taasi ay hoos u dhigayso awoodda madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha uu noqon doono ninka soo dhisayo dowladda awoodda ugu badanna yeelan doono iyo sidoo kale qodobka laba iyo tobnaad ee doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka oo ay yihiin kuwo shaki badan uu ku jiro waafajintiisa markii la fiiriyo dastuurkii hore oo siyaasadda dalka muddooyinkii ugu dambaysayba asaga la hab raacayay iyadoo loo baahan doono haddii dastuurka iyo sharcigan la iswaafajinayo in qodobada wax kabedel dastuurka lagu sameeyo qodobada kale ee ku jira sharcigan ee sida weyn loo hadalaya ayaa waxaa ka mid ah haddii doorashada dalka ay noqonayso doorasho deegaan oo iyadu kuraasta labada boqol toddobaatan iyo shanta ah ee baarlamaanka soomaaliya lagu soo xulaya habka deegaanka iyadoo laga tegaya habkii hore ee beelaha afar dhibic shan oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba siyaasadda soomaaliya ay ku salaysneyd sharcigan aan weli dhaqangelin ee baarlamaanka ay ka doodayaan ayaa sidoo kaleeto waxa uu imaanayaa iyadoo dhinaca kale la isku hayo madaxweynaha habka lagu soo dooranayo oo haddii ay noqonayso labadii boqol toddobaatan iyo shantii mudane baarlamaan ay dib u dooranayaan amaba ay noqon doonto qof iyo cod inkastoo wakhtigan saansaanteeda si weyn looga dayrinaya in taasi ay muuqato ay suuroobi karto haddaba qodobada isdiidan ee sharcigan iyo dastuurkii horey u yaalay ee qabyo qoraalka ahaa ee muddada lagu soo dhaqmayay siyaasadda dalka iyo sidoo kaleeta halka uu marayo dastuurkan doodiisa iyo baarlamaanka goorta la horkeenayo dhammaan qodobadaas iyo kuwo kaleba waxa ay ku jiraan isla barnaamijkan faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan marti iigu yihiin sharci dejiyaasha baarlamaanka soomaaliya ee kale ah xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan faarax cabdi xasan iyo sidoo kaleeto xildhibaan cabdirasaaq cumar wasiirkii hore amniga ahna xubin ka mid ah xubnaha sharci dejiyaasha soomaaliya ay u xil saareen dib u eegis inay kusoo sameeyaan dastuurkan ka hor inta aan baarlamaanka la horkeenin waa tahay dhammaantiinba soo dhowaada mudanayaal aad ayaan ugu faraxsanahay wakhtigiinana waa idinkaga mahad celinayaa bal haddii aan ku bilaabo xildhibaan cabdirasaaq cumar noo sharax ee guudmar noogu sameey sharcigan iyo waxa uu dhigayo waa mahadsan tahay zahro waa salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaadaba waxaa kaloo islaamaya xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan dalxa iyo xildhibaan faarax cabdi xasan wax yar oo dulmara haddaan sameeya horta sharcigan waa sharcigii doorashooyinka ay xukuumadda usoo gudbisay baarlamaanka kadib markii baarlamaanka loo soo gudbiyeyna waxaa la sameeyey guddi dib u eegis ku sameeya sharciga waxaa ku jira qodobo oo kasoo horjeeday dastuurka loo baahnaa in dastuurka lasoo waafajiyo waxaa ku jiray qodobo kasoo horjeeda shuruucda kale oo ay kamid yihiin sharciga guddiga madaxa banaan doorashooyinka qaranka lagu dhisay waxaa kaleeto jiray xitaa sharciyo ayaga laftooda iska soo horjeeday oo so sharciga ku jiray marka annaga markii naloo soo dhiibay oo aan dib-oogisi ku sameynayna intaanan dib-oogista aanan bilaabin waxaan bilaawnay kulan la kulan aan la kulmayno bulshada inteeda cid walba ay kusayso ama stakeholders ka ah sharcigan waxaan qabanay ilaa lixdan iyo saddex kulan oo aan ku dhagaysanaynay fikirka iyo waxyaabaha ay isleeyihiin waa ka maqan yihiin sharciga waxyaalaha loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka iyo iyo wixii kaleeto ay qabaan isleeyihiin sharciga iyo yani yani tayada sharciga kor u qaadaa wixii ay isleeyihiin lixdan saddex kulan kadib sharcigii waa soo dhamaystirnay waxaan usoo gudbinay akhirkii labaad si uu u galo golaha shacabka golaha shacabka markii la keenayna sidaad la socotay waxaa bilaabday doodii sharciga laga yeelanayay markii dooda ay bilaabatayna dee dooda markay bilaabato caadiyan procedurka wuxuu yahay in yani wixii xildhibaanada ay soo gudbiyaan badankooda loo badan yahay in lasoo qaato wixii yani afkaartay u badan tahay in yani howlwadeenada baarlamaanka ayaa minitiska qorayo wixii loo batay oo laisleeyahay qodobkan waa muhiim waa in lagu daraa ama qodobkan yani macno ma sameynaya waa in laga jaraa ayaa yani sidii baan sameynay wixii annagoo wadanaan haddana dib u eegis kale ku sameynay akrintii saddexaad baan hadda u gudbinay oo loo qeybiyey weli ma bilaabanin marka sharciga meeshaasuu maraa hadda yani si kooban oo yani haddii aan warbixin kuu siiyo waxaa jiray saddex af ilaa iyo saddex qodob oo muhiim u ahaa sharciga oo dadka khaasatan siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed bay kusay ay yani aada yani u rabeen inay yani aragtidooda ay ka dhigtaan ko yani modelka ama hanaanka doorashada wadanka uu qaadanayo nooca ay noqonaysa muhiim ay ahayd waxaa kaleeto iyadana muhiim ahayd qodob doorashada madaxweynaha qaabka madaxweynaha loo dooranayo oo ayadana aan markii dambeba aan dastuurka waafajino qodobka sideetan iyo sagaalaad ee dastuurka siduu qabo waxaa kaleeto jira qodobo ka maqna oo ay ka mid yihiin qodobada korjoogteynta marka waxyaabahan kusoo darnay waxyaabahaasaa kamid ahaa waxyaabahan saxnayna qodobadaasaa kamid ahaa khaasatan qodobka korjoogteynka kuma uusan jirin innaga ayaa kusoo darnay marka qodobo kaleeto badan oo ay kamid yihiin oo aan kordhinay ujeedada sharciga magac bixinta ama ama maxaa la dhahaa qeyr xidda erayada waxyaabo badan aan kusoo kordhinay runtii inta badanna farsamo ayuu ahaayo waxaan u deeynay guddiga madaxa banayd banaan ee doorashooyinka inay yani ayaga siday usoo sida ay yani inay kusoo saaraan xeer nidaamiya waa tahay marka waa kaasa intaasaan yani rabaa Way.
in hordha ahaan aan usiiyo dhegeystayaasha ku dhegeysanaya waa mahadsanta waa aad baad umahadsan tahay een, qodobo muhiima ayaa ku jira een, dabcan anigana aan een, soo qorqoray oon rabaa inaan dooda ku dhex galno inteeda badan balse intaanan u gudbin een, xildhibaan dalxa zahar waa ku salaamaya waana mahadsan tahay saaxiibada la aragtay khadka aan isula jirnay xildhibaanada la aragtay wasiir hore xildhibaan cabdirasaaq iyo xildhibaan faarax waa salaamaya iyo dadka soomaalida ee meel walba naga dhegeysanaya gudaha dalka iyo dibadiisa runtii sida hadda uu dhigay xildhibaan cabdirasaaq waa sidii guddiga shaqada baarlamaanka ee uu u igmaday ee laga sugayay inay iyaga ay usoo maaragtay maaragtay gudbiyaan Eh, waana kulliba baarlamaanka marka isaga doodaasi eh, uu bilaabo eh, inuu ka hadlo wixii guddiga ay soo diyaariyeen unbay ahaan doontaa wixii eh, a- Waad.
ada kullayba annaga ka xildhibaan ahaan marka aan ku darno ama aan wax ka bedelno Ah, ama aan maaragtay eh, aan marka wixii marka kale nagala gudboonaado laakiin eh, aragti fara badan baa hadda kullayba doorashada eh, siyaabaha hadda ee laisku haysto oo dadka eh, afkaartooda markaad fiirisid unbay annagana taayada qeyb ay ka noqon doontaa kullayba qof ahaanle aniga ee waxbaan ee ee runtii horeyna ee aan u yiri haddana ee aan jeclaan lahaa mar weliba in haddii doorashadu ay noqoto hal cod iyo hal qof iyo haddii ay noqonayso ee maaragtay wax ka duwan doorashooyin fara badan oo magacyo kala duwan oo lasoo siiyey iyo nidaamka lagu salaysiiyey iyo tirada golaha waxyaabo badan oo kasoo dhexbixi doono oo aanan isqaban karin waa laga yaabaa inay yimaadaan Waad.
waxaan markaa kulliba noo cuntamo iyo waxaan noo cuntamina oo ayagana meesha inay kasoo dhexbaxaan waa laga yaabaa oo ama ha noqoto nidaam beeleedkii four point five ka ahaa ha noqdo iyo axjaab siyaasadeed ee doorasho oo qof iyo haddana iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal oo iyadana ee dhinac kale oo ka wadata ee wejigeeda iyadana ha noqoto amta nidaamka maaragtay ee maamul goboleedyada iyada ay kala qabaan fikir ahaan iyagana waxaan iska nidhaahdo kulliba waxay noqon Waa doontaa tahay.
marka golaha ee dooda ay timaado waayahay faarax cabdi xasan ayaan u gudbayaa mudane xildhibaan faarax waxaa jirta in sharcigan uu dhinac ka sheegayo in tiradii baarlamaanka ee labada boqol toddobaatan iyo shanta aheyd oo laba markii loo qaybiyo iyo hal dheeri lagu daro xisbigii yeesha xisbul xaakimka uu noqonayo uu soo dhisi doono sidoo kaleeto waxaan ku dhahaa dowladda madaxweynaha halkii uu ra-iisul wasaaraha ka magacaabi jirayna hadda uusan magacaabaynin oo xisbi kale awood kale oo siyaasadeed ku yimid uu ku imaan doono marka taasi maxay ka bedelaysaa siyaasadii soomaaliya iyo wejigii hore ee wax lagu soo dooranaya muddada dhan caqabad intee la eg ayaana leedahay bismillahi raxmaan raxiim sahar aad baa umahadsan tahay waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaysa waxaan kaloo salaamayaa saaxiibadeyda xildhibaanada ee khadka nagula jira waa u mahadnaqayaa guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka u qab xeerka guddiga xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka u qabtay inay shaqadan soo qabtaan oo runtii shaqo xoogna soo qabtay waxaan kaloo runtii u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha shacabka oo ayagu si waafi ah uga dooday waxaan umalaynaya waa xeerkii ugu badnaa ee ay aragti ka dhiibtaan oo in ka badan haaf golaha ay aragtidooda ka dhiibteen sida loo danaynayay yay u caddahay inta aanan dadka su-aashaana gudagelin saara waxaan rabaa inaan caddeeyo laba arrimood oo runtii aan ku faraxsanahay marka laga hadlayo doorashooyinka soomaaliya ummadda soomaaliyeed ama dad siyaa daneeyayaasha siyaasadda ha ahaadeen ama political stakeholders waxa la yidhaahdo ama dad lajaba ha ahaadeen ama dawladda iyo systemka hadda jira ama xildhibaana ha ahaadeene laga midaysan yahay oo af number one in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah si kastoo ay ku dhici kartaba in ay u dhacdo waa qodob laga midaysan yahay dadkuna aada u wada danaynayo siyaasi iyo shacabba qodobka labaad oo la wada danaynayaana waa in hay-adaha dawladda laga soo bilaabo madaxweynaha iyo adhallada baarlamaan ay on time ama xilligooda ku aadaan doorashadii loogu talagalay runtii waa wa waa yididiilo fiican oo muujinaysa dalkaana inuu dariinka dowladnimada cad ka saaray markaad usoo laabto su-aashaada qodobka horta sahroy sida uu sheegay sida ay labada xildhibaanba u sheegeen xeerka weli wuxuu ku jiraa dood oo gebagabo maaha stageka hadda uu marayaa waa waa stage runtii aada u adag oo qof kasta oo xildhibaanana mas-uuliyada ka saaran tahay in uu aada u fiiriyo go-aan qaadashadiisa rasmiga ahina waxay soo baxaysaa marka codka loo qaado oo baarlamaanku codgu aqlabi ee ku kala qaataa kala arkiduwanaantiisa ku saxa midaas horta waa midaas oo weli inay saa u dhici doonto xeer ku qorayay iyo in kale wax cad maaha haddii aada iweydiiso maxay ka bedeli doontaa aragtida ah xisbiga hee heela konton boqolkiiba balaas one inuu ka imaan doono ra-iisul wasaaruhu boqol soddon iyo sideed cod oo kale ha boqolkiiba konton balaas one sida meesha aad aad aad hadda ka dhawaajisay runtii yacni waa si waa model ka mida modelada ay muxuu ahaa doorashooyinka caalamka u dhacaan waxaaba shaki ku jiraa in la gaari karo oo yacni dadkeenu uu u bisil yahay ama axsaabta oo dad waxyaabaha aada loo danaynaya in doorashada lagu gala ah ay ay hanaankii xisbinimo dhamaystiri karaan inta aan inta yare loo dhiman wakti yare loo dhiman laakiin haddiiba ay u dhacdo baarlamaanka oo cidda xaqa u leh inay xeerka go-aa xeerka dhisaangarayso ama ka shaqaysa ahna ay go-aan ku gaaraan waxaan isleeyahay wax dhimaal ma keeni doonto keliya caqabada soo wajihi doontaa waa dadka soomaaliyeed oo bartay inay muxuu ahaa kuraastii sare ee dawladda qaabkabiin ku qaybsadaan laga yaabo inay wax adag oo qariiba la noqoto oo ay ay weliba aan ognahay inaan wadanku sad boqol kiiba boqol fadhiyin oo dibheshiisiin rasmiya dhicin oo dadkii is-aaminaadii aada u yar tahay oo awoodihii shaki badan ka abuurmi karo waa laga yaabaa khatarta khatarta kale uu yeelan karana waxaaba suuragala ayadoo madaxweyne joogo ra-iisul wasaare inuu kasoo baxo ola jifa ah ama la reeri inuu kasoo baxo xisbi aqlabiyad qaatay marka meelaha ay ay mushkiladaha ka abuuri kartay kamid tahay laakiin dadka soomaaliyeed haddii dowladnimo qabiil ka madax banaan u bislaadaan wax problema inay soo kordinaysaanuu ma aamin karin waay wasiirkii hore amnigaan siinaya dastuurka sharcigan waad soo aragteen waad soo muddaad soo wadeen adinka ood kasoo xaajoonayseen qodobo muhiim ah ayaa qasan wakhtigan hadday noqoto doorasho qof iyo coda waa la qabanayaa iyo lama qaban karo oo wakhtigan aysan suuragal ahayn ama aysan muuqanin tiradii hore baarlamaanka ee sida ku salaysneed awoodda habqaybsiga beelaha ee afar dhibic shan ayaa t- sideeda ay ku imaanaysaa xisbigii kuraas batana oo konton balas hal ama konton iyo hal ee lagu daray ayaa ra-iisul wasaaraha uu kasoo bixi doonaa sidee waxaasoo dhan ee isu qaban karaan wakhti aysan muuqanin xataa wakhti badan inuu dhiman yahay oo wax kale looga fikiri karo bismillahi raxmaan raxiim zahra waa mahadsan tahay horta yacni dee hadda sida ku cadda dastuurka eh, qodobka sagaashanaad madaxweynaha wuxuu ogolaanayaa inuu yacni ra-iisul wasaaraha u magacaabo mar haddii la yidhi doorashaa la aada axzaaba laga imaana loojiga wuxuu sheegaa xisbiga markaas aqlabiyadda leh oo ugu badan inuu ka magacaabo eh, ra-iisul wasaaraha waa sida loojiga ah oo yani yani la rabo yani in lagu haddii la la fiirinayo sababtoo ah anigu haddii maanta madaxweyne aan ku guulaysto eh, si yani eh, xasilooni siyaasadeed aan u helo xisbiga markaas aqlabiyadda lahaan dabcan aan ka magacaaba ra-iisul wasaaraha haddii aysan jirin xisbi aqlabiyad lehna yani yani xisbiyada isku taga ee coalition ka sameeya ee ugu badan ayaan ka magacaabaa marka yani anigu ma qabataa sida wax dhiba uu ka imaanayo su-aashaada ahayd laakiin eh, doorasho qof iyo cod ma dhici kartaa runtii waxaan la qabaa faarax yani fikirka uu arrintu ka hadlay yani waana sida xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan ay wada qabaan annaga waxaan rabnaa horta kow in yani wax la yidhaahda extension ama term extension aanan la siinin madaxweyne iyo xildhibaanada golaha labada golaba inaan la siino maaqsigeedu sida uu dastuurka qodo qodobka lixdanaad ee dastuurka wuxuu xadidayaa yani maxaa la dhahaa waktiga xilhaynta xildhibaanada qodobka em, maxaa la yidhaahdaa sagaashanaadna wuxuu xadidayaa maxaa la- waktiga xilhaynta madaxweynaha marka annaga ayaa la rabaa inaan noqono dadkii marka koowaad kow u hogaansamaa u hogaansami lahaa dastuurka marka waa la qabaa kow in yani marka ugu horeysa wax yani mudokorasiya meesha laga saaro waa la qabaa sidoo kaleeto in yani qof iyo cod inuu dhaco qof iyo cod si ay ku dhacdo laakiin shaqo badanaa loo baahan yahay nasiib darro ma muuqataa xilligan Een, waxaa la rabaa in in in laga wada shaqeeyo cod iyo qof si ay u dhacdo waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo waxaa kowka ah sharcigan hadda la keenay baarlamaanka inuu ansixiyo golaha loo gudbiyo aqalka sare ansixiyo madaxweynahana uu saxiixaa la qabaa waxaa la rabaa in guddiga madaxa doorashooyinka howshooda ay qabsadaan waxaa la rabaa dowladda inay ku taageerto guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka wixii amkaaniyaada ay u baahan yihiin waxaa qayb ka ah yani in la helo cod iyo qof inay dhacdo wadankan ay ka dhacdo hay-adaha international community-ga oo ayaga naftooda dhaqaalo badan ku bixiya ayaga naftooda waxaa laga rabaa yani dhankii ay ka taageerada ay marka hore ka siinayeen inay sidaas oo kale ay ay Waad.
u wadaan marka qof iyo cod inay dhacdo yani wax sahlan ma aha laakiin haddii la wada shaqeeyo laga wada shaqeeyo waxaan aaminsanahay in la in la- in la qaban karo inay dhacdo qof iyo cod yani muddada noo harsan waa lagu qaban karaa ayaan aaminsanahay aniga laakiin waa inay jirtaa yani een, eh, rabitaan inuu jiro waayo oo laga lagana wada shaqeeyo qof hortid loo baahnaa in la geliyo way Een, midda midda ahayd yani een, een, een, maxaa la yidhaahdaa qodobadan iyo waxyaabahan aad soo waxayseen iyo sharcigan yani dib mau dhigi karaa sharciga waxaan u malaynaa haddii aad fiiriso moralkana moralka ugu sahlanaaba oo la qaadan karay Een, maxaa la yidhaahdaa oo markaan fiirinay moralada badan wadatasha dheeraada aan samaynay eh, hanaanka hadda yani aan usoo gudbinay golaha shacabka waxaan isleeyahay waa hanaankii ugu sahlanaa waaye oo lagu kala baxaayo kow wuxuu ilaalinaa maxaa la yidhaahdaa nidaamkii eh, ha awood qaybsiga uu ilaalinayaa laba waxaa la aadayaa deegaan doorasho oo qofkii waxaa laga soo dooranayaa deegaan doorasho si waafaqsan qodobka lixdan iyo koowaad ee dastuurka way Haddii deegaan aad doorashada ku fiiriso laftirkeeda deegaan- ha adoo iga raalli ah deegaan doorashada laftirkeeda maamul goboleedyada qaarkood ee hadalla ka keeneen oo aysan suuroobeynin xataa een meelaha qaarkood amniga ayaa meelaha qaarkood la fiiriyay shabaab dhul ayay haystaan ama degmooyin ama gobollo xataa dalka ka mid a bal dalxa asna aan siiyo een adigoo mahadsan xildhibaan dalxa Een, eh, zahra waa mahadsan tahay eh, runtii doorasho horta dadka soomaaliyeed eh, jiilkan cusub marka laga reebo dadka eh, waayo aragga lixdan iyo sagaalkii doorashadii wadanka ugu dambeysay sidii ay wax u dhaceen waa garan karnaa oo taariikhda sida ay xusayso yacni waxay ahayd doorasho dalka oo iyadoo hal dowlad ka wada talinaysay haddana qaab aanan dadka soomaaliyeed ee aan ku qancin oo abuurtay ilaa maaragtay saameynteeda madaxweynihii xilligaa dalka madaxweyne ka ahaa allah u naxariiste marxuum cabdirashiid cali sheekh maarke in maaragtay eh, isaga maaragtay doorashada ay toogasho maaragtay eh, runtii ay kaga timid iskarigii ilaalinayay laascaana inuu ku dilo ayaa maaragtay ayay maaragtay saameynteeda ay gaartay waxay saameynteeda yeelatay in dalka isbedel ee inqilaab maaragtay ee ciidan inuu ka dhaco oo kow iyo labaatan sano wadanka maaragtay ee iyaga ee runtii ay maamulayeen intaa wixii ka dhashay waxay ahayd kushubasho iyo doorasho oo aan cadaalad iyo sir ee xigmaraysan aanan u dhicin marka ee maanta waa garan karnaa xaaladda wadanka uu ku sugan yahay iyo sida nabadgelyada iyo inta maanta ee gobol ee maamul iyo degmo oo iyaga maaragtay caqabadaha ee wejiyada kala duwan oo ee maanta ee ee horyaalla dowladda inay ka hirgeliso ay rabto doorasho hal cod iyo hal qof sida ay ku dhacdo kolleyba waa wax u baahan in dadka si cad ee maaragtay ee ayaga ay u fahmaan laakiin aniga waxaanba ka keeni lahaa dood laba boqol toddobaatan iyo shan oo ku salaysan nidaam beeleed ee four point five ah iyo axsaab siyaasadeed xisbi iyo aqlabiyad helo ayaa isaga noqonaya xisbul xaakimka ee dowladda ee kuraasta faraha badan haysta isaga soo dhisi doono siday isu qabanayso nin maaragtay lagu xakameeyey beel oo isaga ee la yiri beeshaada lixdan iyo kow kursi ka badan heli mayso iyo kii kale ee isagana nuska beeshaasi ahay oo isagana pointy five-ka iyo wixii ayaga ay rabeen oo doorasho loo cuskaday asalkeeda xaq lama rabe ee maaragtay xal baa la raadinayaa guldhig u ahayd laba boqol todobaatan iyo shantaas iyo haddana oo la leeyahay mid xor ah oo xalaal ah oo haddana isla laba boqol toddobaatan iyo shan oo four point five ayaa wadanka laga hirgelinayaa sida xalaal iyo xaaraan xaq iyo xaqdaro oo meel isugu imaanayso iyo qof iyo cod iyo adiga beeshaas intaasay leedahay waa wax aada runtii ee Waad.
dadka soomaaliyeed ee ayaga confusion gelinaya marka eh, arrimahan kolleyba aniga waxay igu muuqdaan darin iyo maqaar in la isku tolaayo hadday isku tolmayaan waa arkeen waa tahay n xildhibaan faarax cabdi xasan madmadowgaas iyo jahwareerka ku jira sharcigan isqabad la-aanta sharcigan iyo dastuurkii horey u yaalay qodobada dastuurkan weli waxba laga bedelin iyo caqabadahaas hadda uu ka sheekeynaya xildhibaan dalxa ma kuu muuqdaan adiga sahra aad baa umahadsan tahay caqabadahaas iyo iyo madmadowga qabad la-aanta sharciga iyo qodobada dastuuriga ah runtii si toosa u muuqdaan si fudud haddaanu aadno annaga ka xildhibaana ahaan waxaa la rabaa horta sharci inaan soo saarno sharcigaasna uu noqdo eh, mid hal jiha qaadanaya ama eh, sida ay dad badan oo muxuu ahaa siyaasiyiin ku doodayaan article number eighty nine oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha eh, in sidiisa loogu dheganaado la yidhaahdo dastuurkaa qaba in the meantime article number ninety oo ka hadlaya awoodihii madaxweynuhu kusoo magacaabayay ra-iisul wasaaraha la yidhaahdo eh, muxuu ahaa waxaa la gelinaya consensus annaga hal shardi umaa nalaga rabaa inaan ama dastuurka ku dheganaano oo qodob walba dastuurka waafaqsanaado oo uusan ka hor imaan sharciga dalka u yaala ama aan ku dhisno oo aan dhahno shar- heerkaanu markuu soo baxo kadib dastuurka review baa la gelinayaa markaas labada qodob ba waxay ka qayb qaadan karaan reviewda horta taas waxaan rabaa inaan caddeeyo eh, wayna iska hor imaanayaan in la yidhaahdo eh, muxuu ahaa xisbiga fifty percent plus one hela ayaa ra-iisul wasaaruhu ka imaanaya madaxweynuhu eh, eh, awood magacaabiseed oo u madax banaan yahay ma laha sida dastuurka haddaba siinaya article number eight xagtaas dastuurka siinaya madaxweynaha cidda ka qaadaysaa cideeday noqonaysaa xeerku kama qaadi karo dastuurkaa ka xoog badan review ma gelin on the other side haddii la yidhaahdo madaxweyne one man one vote ku yimid ama one person one vote ku yimid ma imaanaya baarlamaanka dooranayo article number eighty nine baan ku dheganaanaynaa maxaa fasaxaya article number ninety in la geliyo eh, eh, eh, consensus waa horta su-aal noo taala oo annaga baarlamaanka inaan ka jawaabno nalooga baahan yahay mana u malaynayo sida loo dhigayo contradictionista noocaas oo sharciga iyo xeerku xeerka iyo dastuurku yeelanayaan in la qaadan karo arrin eh, kale oo aan rabo inaan clarify gareeyo waa ii suuga arrinta one eh, eh, inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod sideedaba sahro shaqooyinka waa la kala leeyahay annaga barlamentarian ahaan waxaana laga rabaa xeer inaan soo saarno cidda keliya ee dhihi karta ma dhici karto eh, eh, eh, doorasho cod iyo iyo iyo qof ah qof iyo cod horta waa xukuumadda iyo waa ha qof iyo cod ah cidda keliya ee dhihi karta waa hay-adaha fulinta oo ay ku guddiga doorashooyinka madaxa banaana doorashooyinka qaranku ugu horeeyaan hawl baarlamaan u taalla maaha annaga hawshana laga rabaa waa inaan soo saarno xeer dalkaanu yeesho way oo uu doorasho ku aado oo applicable ah yani shaqayn karta maanta way maanta iyo iyo iyo boqolka sano soo socda labadaba shaqayn kara inaan usoo saarnaa laga rabaa waana ku mahadsanyihin xildhibaanadu way gacantay ku hayaan waana Mhm.
rajeynaya inuu soo bixi doono Eh, xildhibaan cabdirasaaq ma kula tahay sharcigan inaad la soo degdegteen ayadoon waxyaabo badan laga fiirsanin haddana wax badan is isqabanin dirin iyo maqaar la isku talaya ayuuba ka dhawaajinaya xildhibaan dalxa maxaad ku jawaabi lahayd Een, waxa keliya annaga naloo xilsaaran waxay ahayd inaan soo waafajino dastuurka iyo shuruucda eh, waddanka ka jiro dib u Inaan eegis ka ku saarno samaysaan wixii qaldan Mhm.
inaan wada tashi la samayno bulshaweynka soomaaliyeed iyo cid walba oo ay khusayso sharciga intaasna waa soo samaynay Een, arrinta waxaan rabaa een, xildhibaan faarax uu ka dawaajiye oo ah een, in yacni doorashada madaxweynaha la waafajiyo dastuurku waa fiican tahay Een, qodobka sideed iyo sagaalaad laakiin qodobka sagaashanaad ma waafaqsano Een, qodobka sagaashanaad yacni wixii aan waafaqsanayn waa laga saari karaa waa laga xori karaa laakiin waxaan qabaa qodobka sagaashanaad wuxuu leeyahay madaxweynaha sidii dastuurka uu ku qoran yahay madaxweynaha ayaa do- ayaa ayaa- ayaa magacaabaya ra-iisul wasaaraha marka yacni wuxuu intuu ka magacaaba madaxweynaha haddii xisbi la aada xagguu ka magacaaba waa implicit waaye kuma si cad uma qeexayo laakiin way muuqataa loojigaa sheegaya inuu kasoo magacaabo xisbigii aqlabiyadda helo haddii la rabana sidii hore waa loo dhaafi karaayo yani madaxweynaha aa soo magacaabaya qodobadan kale oo yani xisbiga aqlabiyadda helaa laga soo magacaaba waa laga dhaafaya laakiin mar walba uu ku kasbanaanaa madaxweynaha inuu xisbiga aqlabiyadda helo uu kasoo magacaabo marka yani waa sida loojika sida yani qof walba uu fahmi karo saasa u qoreen ee annaga sharci dastuurka aan waafaqsanayn infact qodobadii dastuurka soo horjeeday waa ka wada saarnay qodobadii dastuurka aan waafaqsanayn ee sharcigii hore ku jiro o dhan waa ka saarnay waxaana isku daynay qodobada dastuur hal qodob oo aan aaminsanahay inuu ka hor imaanayo dastuurka kuma jira sharcigaas waayahay waxaa jirtoo kaleeta haddaanba soo qaata aniga xataa qodobka ee laba iyo tobnaad ee doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka waxa uu dhigayaa een, iyadoo la waafajiyey ayaa la yiri qodobkii lixdan iyo afraad ee d- ku jira dastuurka ee horey usii jiray waxaa la yiri een, ilaa iyo inta laga gaarayo tirakoob rasmi ah oo ka dhaca dalka oo dhan laguna saleeyo qaybinta kuraasta habka deegaan doorasho labada boqol toddobaatan iyo shanta xubnood ee golaha shacabka doorashadoodu waxay ka dhacaysaa meel kasta oo suuragal ah ayadoo la ilaalinayo hanaanka awood qaybsiga bulshada soomaaliyeed ee ku heshiisay ee afar dhibic shan dabcan marka haddana saas hadday tahay waxaa jirto in deegaanada qaarkood cid kasta oo tartanto ay suuragal u noqonayso ayadoon qabiiladii maaragta la eegeen maadaama qabiilo badan ee gobollo badan wada degaan laga yaabo een, degmooyin fara badan in qabiil uu u bato degmooyinka qaarkood aysan qabiilo waxba ka helin sidee four pointy five na lagu ilaalin karaa doorashona ay ku dhici kartaa oo deegaanada looga keeni karaa xildhibaanadaasi
hadee hor sharcigii hore kii hore oo ahaa sinka constitutionka ka hadla ka hadlayo wuxuu mar walba uu ka hadlayo maintain garaynayo yani awood qaybsiga four point five marka la yidhahda awood qaybsiga iyo four point five waa isla meeshii marka keliya waxaa waaye kuraasta sida kucad eh, kursiga dadweynihiisa loogu tartamaa yaa ku tartamaya waxaa ku tartamaya dee sida hadda awood qaybsiga uu yahay as- ayaa lagu saraynaya marka midda ah deegaankee la geynaa kursiga iyo yani see looga heshiina arrintaas horaa uga hadla waxaa ihi waa arrin u baahan yani maxaa la yidhahdaa heshiis siyaasadeed oo maamul goboleedyada ay qayb ka yihiin oo ay yani ahzaabta qayb ka yihiin oo xukuumadda qayb ay ka tahay oo baarlamaanka uu qayb ka yahay ayaa loo baahan yahay waa meeshii la geynayo kursiga waa sax meelo badan amniga ayaan saamaxaynin in kuraastii la geeyo laakiin meesha kaleeto la geyn lahayo ugu dhow waa waa waa la geyn karaa ama had- haddii aan tusaale soo qaato een, doorashadii lasoo dhaafo waxaa la geeyey keliya lagu soo doortay iyadoo la Magaalooyinka fiirinayo, eh, 4.5 iyadoo la- la la ilaalinayo waxaa lagu soo doortay caasimaadaha maamul goboleedyada Sax.
waa laga daadegi karaayo caasimadihii waxaa la aadi karaa degmooyinka la aadi karaa Een, eh, zahra waxaa umalaynayaa eh, adiga ma aadan soo gaarin islaamiyii hore waxay guntan jireen mara la yidhahdo baati oo birko islam oo dadka ay u yaqaaneen oo horeyna waa waxa waaye waa ka girgiran tahay gadaalna way kacan tahay sax awal sharcidan waa sharci baati ah magarata yacni waxa waaye horey iyo gadaal mid ay isaga iska maaragtay si ay dadka u arkayaan mal haddii marada dhinaca lagaa tusana way girgiran tahay haddii dhinaca lagaa tusana way caddahay marka waxa waaye sharci barku islaan ayaa soo socdo siday dadka u fahmi lahaayeenbo haddii degmooyin aniga hadda saaxiibkay ugu dambeeyey hala geeyo degmooyinka ee ma qofkii ku dhashay baa maaragtay ayaa maaragtay xisbiga haddii waxta ay dhacdo ayaa ka codaynayo oo markaa ninka uu rabo inuu doorto oo waa kee ee maaragtay ma beelada maaragtay ayuu identitygeeda maaragtay intuu soo xirto aniga been hiblaayo xildhibaanka ka socda ayaan u codaynaya miyule degmadoo dhan hadday si soomaalinimo ugu codaynaysane degmada kursigeeda ma kursi dadka ku dhashay iskalebaa ma dadka ee ku dhaqmay iskalebaa ma dadka ee maaragtay u dhashay iskalebaa ma dadka hadda ee kusoo diiray oo ayagana waa u dhimanay dhahay oo u dhintaybaa yani Waata.
waxa waaye sidee baad u kala saaraysaa ma degmadu ma sida hadda ee maamul goboleedyada ee ayaga ay u qaybsadeen aqalka sare oo la yiri sideed iyo tobanka degmaha loogu dhufto min saddex konton iyo afar marka dadkii horey gobolla oo ay u haysteen oo tiro badan oo ayaga ay ugu hay- yeesheen tiradii tirada badnayd isla dadkii ee ayagana kusii xigay sidoo kale ilaa haddana dadkii ee la yiri markii hore daraadbo idinka ee xagba hadda ma ma ku heli maysaane een xal baa maaragtay ayaan wax idinku siinay qaata waxay ka qaateen aqalkii sare hal ku- ma garatay oo konton iyo afar oo gola dhan ee ummadda soomaaliyeed taladeeda lagu goynayo soddon maaragtay iyo kow golo ku lahayd baarlamaankii ee golaha shacabka ayagoo haaf ay ahaayeen waata sanna cabdirasaaq haddana waxay ka heleen nus Waay, Marka Cabdirasaaq waxaa aan ku waaye noqday intaanan- waxyaabaha ee aanan la qaadan karin ee meesha soo socda ayaa waxay tahay marna waxa waaye xisbi baa maaragtay wax kugu dooranayo oo aad ka tirsan tahay marna waxaa lagu leeyahay beeshaadii baad ku nasiib tahay oo ayada marka dadka soomaaliyeed ma qabiilkiisaa la weydiinaya ninka markuu wax dooranayo si uu asaga uu ninka kale uu dooranayo oo asaga codkiisa uu isiiyo wax la hadda ee jaha loo raaci karo oo ummadda soomaaliyeed ee sidii shalay ayaaba dhaanto maxaa yeele hadaraba iska ahaato ninka la dooranayo hadiiba four point five ay tahay ama odaygiisii oo yaqaano reerka qofka uu ka keenayo cidda uu dhashay iyo deegaanka uu kasoo jeedo ayuu qofkiisa kasoo xulanayay Waay.
doorashadii dadbanaydna konton qofood baa lagu ablikaariyey asagana dadkiisa iyo beeshiisa iyo deegaankiisa ayuu kasoo kaxaysanayay oo la tegayay maamul waay goboleedka xildhibaan dalxow Hadda haddaan xisbi ahay Mm.
ma dadkeygii baan qaadanaya mise dadka isku xisbinahay baa aniga i dooranaya Wax yar ii joog.
Waxa hadda meesha yaallo oo isqaadan karo waan Cabdirasaaq.
fahmi karna maaha waxan cabdirasaaq aan siinaya intaana ku noqon faarax cabdixasan cabdirasaaq zahra waa zahra zahra waa mahadsan tahay waxaa waaye dee waxa haddii complicated laga dhigeen complicated bay noqonayaan haddii laakiin si sahlan isugu daya in loo fahmana waa loo fahmaa kow waxaan dhahnaa annaga yani lama waa la ilaalinaa awood qaybsi waa la ilaalinaa micnaheedu waxaa waaye habeen walba yani kursigiisa asaa iska lah waaye oo loo- looma gacan gacaniysanayo lagama qaadayo waxaa soo hartay maqabiilaa dooranayo yiri mise waxaa dooranayo de- de- degmada dadka degan waxaa dooran kara qabiilna waa dooran karaa laakiin heshiis bay u baahan tahay markaan leeyahay ama dimuqraati ay noqon kartaayo beeshii dadka ka jee ka jeeda meesha ayaa dooranaya oo yani intay isregistargareeyaan kursiga ay isku registargareeyaan ama deegaanka dhanaa dooranayo deegaankii kuraastii kursi ay rabaan bay u codaynayaan oo waa constituency waay oo midkii oo oo geographic bay noqonaysaa waata marka midkii lagu heshiiyaa la qaadanaa laakiin dee in yani eh, Waay.
wixii complicated laga dhiga ma aha oo la yidhaahdo yani en- en, eh, saanay ahayd iyo saasay ahayd Waata Waxaa barnaamijka- kaloo soo haray qodob qodob qodob magac- qodobka oo dhexdeen koowaad oo dastuurka waa ku cadyahay yani sida keliya oo dastuurka waafaqsan sharciga keliya yani nidaamka keliya oo dastuurka waafaqsan kan ayuu noqonaya qodobka dhexdeen koowaadna wuxuu sheegaya qaabka lagu soo dooranayo ee, maxaa la yidhaahdaa inay yani xildhibaanadu yihiin dad masale deegaanka laga soo doortay Eh, farqadii saddexaadna wuxuu sheegayaa in xildhibaanada en, en, ay yihiin ayagana dad masale dowladda xubinta ka ah dowlad goboleedka ayagana yani dowladda dhan yani maamulka dhan baa laga soo dooranaya marka yani wixii haddii la simplify gareeyana waa waa waa waa waa sahlan laakiin haddii la adkeeyo la yidhaahdo haddii aad rabtid haddii uu uu rabo yani en, en, haddii la rabo in la yidhaahdo majifadayda liga aa, yani xisbiga wax u magacaaba iyo waxyaab wax annaga aan hoosu galayna ma ah waa waxyaabaha Waay.
imikaalkaamada u baahan oo la rabo in laga wada shaqeeyo waay aad baad u mahadsan tahay gabagabadii ayaanba barnaamijka kusii dhownahay ee mudane faarax cabdi xasan adigana een, daqiiqada ugu dambeysa haddaan ku siiyo aad baa umadsahra way mahadsan yihin xildhibaanada runtii door fiican baa ka dhacday oo la kalaarifaygareeyey xeerkan sida uu hadda guddiga usoo gudbiyey haddii loo qaato horta complications uu leeyahay oo aan daawo lahayn waxaa kamida marka la yidhaahdo deegaan doorashaa la aadayaa waxaa jiri doona xildhibaano laba leeyar ah oo qaarna deegaan doorasho ka yimaadeen qaarna aysan ka imaan waa laba nooc oo xildhibaano ah oo midna dad iyo deegaan laga soo doortay midna si kale in loo maareeya ay ku khasbanaan doontaa oo laga yaabo muxuu ahaa in su-aalo fara badan ka yimaadaan nooca siyaasadda ay wadaagi doonaan labada leeyar oo nooco xildhibaanada ho abuurmaayo waa dhab in muxuu ahaa aan laga maarmi doonin meelaha qaarkood marka la aado goodkan agreement laakiin xaqiiqda jirta oo aan rabo inaan ku laabto waxaa weeye xeerkaanu meelo wuxuu leeyahay ka hor imaanaya dastuurka matalan qodobka sagaashanaad iyo sida la isu waafajinayo qodobka dhigaya fifty percent plus one xisbiga hela ra-iisul wasaare ka imaanaya waa contradiction baa ku jira halka laga qaatay doorashadii xildhibaanada iyo kii madaxweynaha iyo dastuurka laga wada qaato iyo habraacyadoodii marka waa complications way jiraan wax oo wax u baahan waxaasoo dhanna aniga waxaan aaminsanahay hawl golaha shacabka utan golaha shacabka xilka saaranay ama labada aqale baarlamaanka xilka saaranay waa in ay keenaan sharci ama fursad siinaya dib u eegista dastuurka oo inta dib u eegista dastuurka muxuu ahaa la keenayo isagu gaargareeyo dib u eegista qayb ka noqda oo sida hadda article number ninety loo dhisaangareeyey oo kale ku socda oo fasixi doona maca madaxweynihii inuu hal qof iyo hal cod ku yimaado ama sharci boqol kiiba boqol ku dhegan dastuurka kumeel gaarka ee hadda aan haysano oo article number eighty nine article number sixty four article number seventy two article number sixty one article number ninety isku si u ilaalinaya iyo iyo iyo qodobada kale dastuuriga way ugu dambeyntii cabdirasaaq waa faarax se u sheegay waayo horta anaga waxaan aaminsanahay yani dastuurka in loo wafajiyo sharciga haddii uu aaminsan yahay qodobka sagaashanaad ama firqada aan kusoo degnay oo firqada aan dhahnay xisbiga aqlabiyadda hela ayaa uu madaxweynaha ka magacaabaya ra-iisul wasaaraha haddii ay u arkaan inaysan waafaqsanayn qodobka sagaashanaad ee dastuurka waa laga saari karaa akrintii labaad sababtoo ah akrinta saddexaadda hadda la gelaya waa laga saari karaa waana qabaa in laga saaro runtii si loo waafajiyo dastuurka sida aan u waafajinay qodobka sideetan iyo sagaalaad doorashada madaxweynaha sidaan dastuurka u waafajinay marka taas waa wax wax wax wax dhib lama aha oo wax la sixi karo waa laakiin wax walba waxay u yaalaan arrinta saddexaad wixii qaldan meeshaasaa looga saari karaa oo yani la dhihi karaa qodobka anaa qaldan qodobkaana saxsan qodobkan waxaa laga bedelo waa la isdhihi karaa sidii akrintii labaadba loo sameeyo laakiin dee waxaan isleeyahay in la yidhaahdo yani yani fikirka ah dastuurka ha la waafajiyo dastuurka la saxayaa si loo waafajiyo rabitaanka madaxweynaha ama rabitaanka qof ama rabitaanka maamul goboleedyada ayaa yani waxaa loo sameynaa si loo waafajiyo yani yani waa qarad sharciga waxaa loo sameeyaa lagu saleeyaa dastuurka markaas meesha yaala lama yidhaahdo sharcigan waxaan waafajin doonaa dastuurka wax laga bedeli doona sababta aan leeyahay faarax uraacsanaha qodobka sagaashanaad in la waafajiyana waa midaas oo waxaan aaminsanahay yani in yani sidii ay tahay dastuurka uwaafaqsan in la waafajiyo way waxaana aaminsanahay yani ugu dambeyntiina waxaan aaminsanahay sahre sharcigan inuu yahay sharci si fiican runtii loosoo lafaduray si fiican loogu fariistay kulamo dheeraada la sameeyey intii loo baahnaa in ka badan la sameeyey stakeholderska ka jira wadanka ama saamilayda siyaasadeed ama axjaabta ha ahaadaan ama maamul goboleedyada ha ahaadaanna aan gaarnay oo aan aragtideeda iyo fikirkooda aan kusoo darnay sidaas si lamidana baarlamaanka aragtidiisii aan kusoo darnay waxa ka dhimana waxaa aaminsanahay oo lisleeyahay waxbaa ka badan wax waa qabdanaan karaan wax waa saxnaan karaan yani wixii qalab loo arko lisleeyahay kuma haboona in laga saaro waayana akrinta saddexaad golaha shacabka markay doogiisa bilaabato ayaa laga saari karaa waa maadsantahay aad iyo aad ayaan mudanayaal idinkugu mahadcelinaya wakhtigiina aad baad u mahadsantihiin guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waa naga intaa dhegaystayaal waxaan u mahad celinayaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee igala qaybgalay barnaamijkan faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegnay sharciga uhubka ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hor yaalla ee doorashooyinka qaranka ee la filaya in dhowaan codka loo qaado ayaa barnaamijka waxaa igala qaybgalay xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan faarax cabdi xasan iyo sidoo kale xildhibaan cabdirasaaq cumar oo isagu ka mid ah guddiga dib u eegista ku sameynaya ee baarlamaanka ka tirsan ee sharcigan barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay waxaadna kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a bandhig cayaaro dhaqameed oo socon doona ilaa muddo toddobaad ah ayaa laga furay magaalada baydhabo kaasi oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda baydhabo international university warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh
jaamacadda baydhaba international university b i u ayaa soo bandhigtay ciyaarahii day iyo dhaqan waxaana bandhigan lagu magac daray toddobaadka dhaqanka kaasi oo maalmo socon doona ciyaaro kala duwan oo hidaha iyo dhaqanka ah iyo cuntooyinka dalka ka baxa ayaa lagu soo bandhigay bandhigga toddobaadka mukhtaar aadan oo ah madaxa ardayda jaamacadda b i u ayaa v o a u sheegay ujeeddada laga lahaa bandhigga inuu yahay in dadka lasoo xasuusiyey hidaha iyo dhaqanka oo u muuqda buu yiri inuu sii zuulayo ama uu sii dabargo-ayo
sanad walbaba una brograamka jaamacadda ninka jeremy bahaayah intii una bandhagna waxyaabihii hidihii dhaqankii soomaaliya lahaada jartay guud ahaan taas oo ujeedada lankileyn ata intii oo bulshada la tusiy waxyaabihii horay oo dhaqanshohaayi iyo isbedelkii hata dhaqanka kadhiyey haana soo guud ahaan an iska jareen waxyaabihii dalagyadii hore la isticmaalo jaray alaabtii dhaqankii hore la isticmaalo jaray dharkii hadaladii waxyaabihii oo cuntooyinkii la isticmaalo jaray dadkii hore isticmaalo jiraan guud ahaan iyo maybaha ka bandhignayeen barnaamijka usbuuca dhaqanka jaamacadda baydhabo international university marka barnaamijkana may ka saabsanahay qaabkii oo dhaqankaas lahan noolay fadi waxyaabihii fayle dhaqankaas ee lagu tabina dib lahan sii noolay fadi iyo ujeedada hayti
wuxuu kaloo mukhtaar aadan sheegay in soomaalida ay u bateen isticmaalka cunooyinka dalka dibaddiisa laga keeno iyagoo heli kara buu yidhi cuntooyinka dalka ka baxa oo ka waxtar wanaagsan kuwa dibadda laga keeno maasha allah dalagyadii oo la isticmaalahay hata iyo haani hordhaan la isticmaali jiray guud ahaan meelowah ka bandhigi waana way sii sharaxay hatana dalag walba waxyaabihii faa'iida usu leeyi walaa usa ka koobanyi haddii haado fadii misgeedii geleytii digirtii qaragii mooskii cambihii walaagaas dhan bulshada may laka booriyey mase laka gubaabiyey intii dalagyadan oo wadanka ka baxayan tayo in leeyin oo tayo sare leeyin oo waana merer ay kusii faylayin waxyaabaha kale oo dibadda ka kooyan oo laha warshadeey mase meelo kale ha mareen kusii eedhan kusii faylayin mayb way ku wacyigeli dalagyadana mayb dadka walka dhiirigeli barnaamijka isu ruwaayid ahaana wal anjeli saas oo kale isu baraatikal ahaana bulshadii meelaha qayb galay dhaqanka hore soortiya meelaha ka suubiyey ambuuladii la suubiy waxyaabihii caanadii walaagaas kulli sabaraadka dhan dadkii bulshada qayb galeen casuumaadna ka suubiy saas ka aameen sanad walba jaamacadda baydhaba international university b i u ayaa marka ay ardayda qalanjibinayaan waxay sameeyaan bandhig dhaqan soo noolaynta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa muhiimad weyn wuxuu u leeyahay shacabka soomaaliyeed iyadoo meelaha qaarna ay u muuqanayso inuu sii dabargo-ayo dhaqanka soomaalida
warbixintaasi waxaa
v o a baydhabo
waa hagaag allaha u naxariista ee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii weynaa axmedey abuubakar alcamaari oo ka mid ahaa fanaaniinta sida weyn soomaalidu u taqaano wariyaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diyaariyey taariikh nooleedkii fanaanka geeriyooday allaha u naxariistay fanaanka axmedey abuubakar mubaarag alcamaari oo ka tirsanaa fanaaniinta ugu caansan hobollada waaberi ayaa maanta ku geeriyooday degmada shibis ee gobolka banaadir fanaanka ayaa burburkii ka dhacay dalka kadib waxa uu u qaxay dalka yemen halkaasuu sannado badan ku maqnaa waxaana magaalada muqdisho uu ku soo laabtay dabayaaqadii sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii isagoo muddo ku xanuunsanaa hoyga uu ka deganaa muqdisho geerida fanaanka ayaa waxa ay si weyn u taabatay qaybaha kala duwan ee bahda fanka soomaaliyeed waxaana ay ka warbixiyeen taariikhdii axmedey abuubakar iyo waxyaabaha ay ku xasuustaan abwaan saciid maxamed xarawe oo ka tirsan rugcadaaga fanka soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadlay kaalintii uu fanka ku lahaa axmedey abuubakar inaa lilahi waa inaa ilaahi raajicuun axmedey abuubakar heesaagii weynaa allah weyne laxamiistii weynaa allah weyne yacnii isyaanitadii weynaa oo ilaa iyo isticmaarkii waagiisi dambe konton iyo sideed konton iyo sagaalkii soo heesayey maanta waa geeriyooday waa naloo soo sheegay gurigiisuu ku geeriyooday shabis buu ku geeriyooday waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed fanaaniinta soomaaliyeed iyo hele iyo caruur iyo wixii eyr oo u dhow oo dhan iyo waarid wixii u dhow oo dhan waa uga tacsiyeynaynaa allah u naxariisto axmade abubakar aniga isagoo heesayaan anuu fanka soo gala heesatan la yidhaahda banaadir oo heelooyinka ka mid ah laxankeeda ninkii dhisay waaye waaga heelooyinka jireen intaasna heesaha wuxuu qaadayey kuwa reer banaadirka iyo kuwa kale intaba wuu qaadayey hadee nin laga sheekayn kara maaha laga sheekayn kara maaha allah u naxariisto ninkaas sidoo kale faadumo cali jaamac nakruuma oo ka mid a fanaaniintii hobalada waaberi ayaa ka warbixisay waxyaabaha lagu xasuusan karo marxuum axmedey abuubakar ayaan dhaweyd baan isku haynay inaan u tagno oon dad badan u wadanno oon u tagno laakiin naftu meelay jirta ilaahay baa og waxaan ka xasuustaa axmedey inuu ahaa nin fanaana oo afgaaban oo cod macaan oo la jecel yahay oo annagu weliba si gaar ahaaneed aan u xasuusan doonno taariikhda waxaa leey ninna ma doonto ninna ma diido ayadaas qorta wuxuu ahaa maxay ahayd axmedey abuubakar waxaa garan doona taariikhda xusi doonta dalku dadkuna waa ogyihin dalkana waa lagu ogyahay laakiin waxaan ka xumahay oo aan aada uga xumahay yacni siduu ku dhintay oo ilaahay horta habeenkaas iyo maalintaas maxay ahayd ma dhaafeen laakiin xoogaa xanaana la-aanta weliba xagga iyaga uusan naga helin ayaan ka xumahay barkee waxa weye ninkii qofku markuu dhintay dheer oynaa markuu nool yahay uma oyno waxaan ku xasuustaa heestii taariikhda ahayd oo u ku galay taariikhda axmedey abuubakar oo ahayd qaahira heestii qaahira oo jacaylka ahayd oo weliba jacayl ma ahayn iska yeelyeele dhacday ahayd run ah taasaan ku xasuusana oo weliba tiyaatarka dhexdiisa ka dhacday fanaanka axmedey abuubakar oo in muddoa ku xanuunsanaa magaalada muqdisho ayaa qaar ka mida fanaaniintu ii sheegeen in fanaanka oo markii hore aragga naafo ka ahaa uu gadaashiina maqalka beelay sida ay tilmaamayso xaali cismaan faarax oo ka tirsan hablihii ay berisamaadkii soo wada shaqeeyeen waxaan kaleoo ka sheegaya axmedey abubakar wuu sii qaxay wuu soo qaxay wuu indhalaa markuu qaxayay wuu indhalaa markii dambuu soo qaxayeyna oo puntland ku soo horreeyey yaman ka soo qaxayna oy reer puntland gacanta ku qabteen oy si fiican u soo dhoweeyeen wuxuu ku darsaday muxuu ahaa indhala'aantii dhegala'aan nafla'aan sii carar soo carar ah iyo xanuun buu ku darsaday dabadeedna puntland wuu ka mahad sheeganayay bunday hayeen maalintii uu soo baxayay isagaiyo cayladii la socotay soo qaadnay markaan soo qaadnay beexaani guriga ka soo horjeeda maxay ahatay degmadaanu geynay tabari kumay jirin annagu markii waanu qayldhaan baanu dirnay wasaaraddaanu la hadalnay wixiisi baaq dowladda hala maqashiiyo ummaddana hala maqashiiyo wixiisi waa inuu wax degdega uu hela nafaqa degdega iyo daryeel degdeg wax dambeoo hadalhaya maanaan arkin saanaa u dooroon saasay ku wada dhimanayaan sariirahay ku wada dhimanayaan cid daryeeshaa ma jirto annaga dowlad baa fankeenna iyo dadkeenna taariikhaha le ee waaweyn daryeeli jirtay iyo kii bukoodaba annaga yeeli jirnsubaaqijirtabaaqi jirnay annaga isma hayno daraxumuu u dhintay waxaan leeyahay allaha u naxariisto samiri iimaanna allaha naga siiyo ilaahay wuu u dooray saasaana lagu wada dhimanaya ayaad ku dhimanaysaan baadii fankooy is ogaada riwaayadihii uu fanaanku wax ka jilay oo u badnaa kuwo banaadiri ah ayaa waxaa ii dul maray xasan abuukar cali baydhabo oo ka mid ahaa wariyaashii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada ruwaayadihiisa waxaa ugu horreysay sidaan u garanayo ruwaayadii la dhihi jiray luul iyo leyla axmedii cabdigaashan ereyadeeda uu lahaa marka luul iyo leyla kadib wuxuu dhigay alalaaska arooska maxaa eedalax keenay iyo karfantii jacaylka inta badan axmedey ruwaayadihiisii banaadiriga waxay ahaayeen kuwo uu alifay axmedey cabdigaashan door weynna waa uu ku lahaa axmedey markii qaxa uu dhacayna wuxuu u qaxay yeman dabadeetna waxa uu markii yeman wax ka dhacayna uu yimid magaalo garawe halka oo reer puntland ay ugu gurmadeen dhinaca kale war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa loogu tacsiyeeyey eheladii uu ka geeriyooday marxuum axmedey abuubakar waxaana uu ifka uga tegay marxuumku xaas iyo sideed carruura ugu dambayntii fanaanka cabdulaahi shariif baastow oo ay marxuumka u wada qaxeen dalka yemen ayaa iiga warbixiyey waxyaabaha uu ku xasuusto axmedey abuubakar aniga axmedey abuubakar alcamaari allah u naxariista waxaa isla joognay yeman nin oo culus oo ahay hobalada waa beri ah fanaaniinta lajanka oo ku jiraa mu'adinna waa ahaa masaajidka oo yeman aa dejiyi jiray basaatiin waxaa lagu xasuusta waxaa ka mid ah heese badan wadani iyo wuxuu qaaday iyo nabi ammaan iskugu jira heesta oo nabi ammaanka howlada waaberi gabdhaha la qaadayaan ilaahiisa nabigii arko maxamed adiga ammaan le ya maxamed
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
guud ahaan idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa axmed cali sheekh iisaare cidlo idinleh sidaa iyo nabadgelyo